beryahan waxaa noo socday howlgal guud oo amniga aan ku xaqiijinaynay ayadoo taas ay noo sahleen taliyaha qaybta taliya ku-xigeenka taliyaha booliska taliyaha nabad sugidda konsolka degmada intaba waxay nagala shaqaynahayeen amniga beryahan aan ku soconnay oo howlgalka guud oo beryahan aan wadnay taas aan ku xaqiijinay wax badan aan soo qabannay ayadoo ay tahay ka mid tahay calaqa xashiishadda dadka maandooriyaasha ilmaha weerada intaba wax badan ayaan beryahan oo dhan ka howlgelaynay saake waxaa ka dhacay xoogaa yar oo dhacda ka dhacday meeshan oo qarax lagula eegtay sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taas aan ku daba joognay dhagarqabayaasha qayb ka mid aan saaka helnay farmashinno aan helnay awgeed aan haddana kuwii kale dhagarqabayaashaha ilaahay noogu soo sahlay inaan caaway aan ku guulaysanno kuwii ka dhimanaa inaan soo xaqiijinno oon soo qabanno taas ay noo sahleen shacabka degmada daynile